asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu fiidnimo wanaagsan kusoo dhowaada xilqadda shan iyo afartanaad ee taxanihiina kabasho xilqadan waxaynu kaga hadlaynaa waxaan u bixiyey cuqdadda hooseynta af ingiriis waxaa lagu yidhaahaa inferiority complex waa laga yaabaa in badan inaa maqasheen kuwiina ay imika ugu horeyso ereyga maqalkiisuna marka aan sharaxo in badan waa fahmi doontaan biidni araxmaan waa shay dabiiciya amba caadiya ama la filan karayo in ruuxa bani aadamkaahi maraaxisha uu doone nololeed ha maro maraaxisha cimriga isbedelada da-eed ee uu marayo dhacdooyinka noloshiisa ka dhacaya waxyaabaha lasoo wajahmaya markuu meelka tage meel kala aado markuu iskuul ka baxa iskuul kala galo markuu jaamaad ka baxa mid kala galo markuu isagoo singal ahaa nolol guurgalo isagoon hooyaahayn hooyo ama aaba uu noqdo mas-uuliyad iyo culeys ay saarmaan isagoo waxhayste uu waxbeelo isagoo wax allahuma salli calaa maxamedan waxba haysan uu ilaahay subxaana watacaala badnaashiyo iyo risiq waasica uu siiyo u isbedeladaas oo dhani waxay insaanka ku sababaan in sawirkii naftiisa uu ka haystay ay wax iska bedelaan kalsoonidaadu inay marna naaqusanto marna ay kor u qaadanto cawaamil fara badan iyo waxyaabo fara badan ayaa saameyn ku leh haddaba waxaan ka hadlaynaa cuqdada hooseynta waa maxay cuqdada hooseyntu ama inferiority complex maxaa laga wadaa marka ay aragtida aada naftaada ka haysataa noqoto mid si joogto ah hooseyni ay ugu timaado oo aragti aad iyo aad iyo aad iyo aada u liidata ama sawir aad iyo aad iyo aada u liidata aada naftaada ka qaadatid qaadashadaasina ay saameyn ku yeelato ficilkaaga iyo waxqabadkaaga iyo ahaanshiyahaaga iyo qofnimadaada iyo xidhiidhada aad dadka kale ee bani aadamka iyo deegaanka aad ku nooshayba aad la leedahay ayaa waxa ay culimada psychologiga ama cilmi nafsiga ama kasmanafeedku ku sheegaan in laga yaabo inaad ka cabanaysid ama ay ku haysato cilad ah waxaa loo yaqaano inferiority complex ama cuqdada hooseynta sanadku markuu ahaa kun sagaal boqol iyo toddobadii nin psychologist ahaa caalim psychologist ahaa oo alfred adler lo odhan jiray ayaa diraaseeyey waxaa la yidhaaho dhaqamada bani aadamka iyo waxaa la yidhaaho qaabka ay noloshooda maalinlaha u saameynayaan dhaqamada qaar in badan markii uu daraaseynayay ee la socday ee la socday ee la socday ee la socday ee la socday ayuu soo saaray waxaa la yidhaaho cuqdada hooseynta in dadka calaamada iyo taa iyo taa iyo taa iyo taa hadday iskaga daba tagaan amba laga arko ama dhaqankooda laga arko ama in badan la daala dhacayaan shaqsiyada noocaasihii ay u samaysanto inay hayaan waxaa la yidhaaho inferiority complex maxaa ka mid a in si joogto ah uu qofku u dareemayo insecure insecuritygu micnaheedu maaha okay kasoo qaad inaad shirkad timi ood meel ka shaqaynaysid oo ay kugu cusub tahay environmentka iyo dadka iyo qaabka wax loo qabanayo iyo waxaa la yidhaaho allahuma salli calaa sayidina moxamede softwarada lagu shaqaynayo iyo procedureka shaqeedsu yahay kugu cusub tahay waa caadi oo waa shay dabiiciya in cusaybkaas meesha iyo dadka iyo qaabka shaqada ay kugu keenaan xoogaa in shaki yari uu kaa galo waxaa la yidhaaho awoodaha agi si kastoo shaqadan mid u eeg ama u dhigantaad meel kale ugu soo qabatay haddana xoogaa inaad ama waxaan garan weydaa adoo isyar canaananaya adigoo isla yaryaaban adigoo maaragta aada u xishoonaya adigoo naftaadii isweydiinaya tolo shaqadan malaha qofkii ku habboonaa ma tihiin waa wax dabiiciya kow iyo laba iyo saddex cisho ama wiiga laba wiiga ugu horeysa hadhow markaad la qabsatana waa wax iska tegaya oo markaad beshid waxaa la yidhaaho skiiliskaagii iyo xirfadahaagii aad ka gudbi karaysid laakiin insecuritygu hadday tahay wax joogto ah oo diiradaada oo dhani ay saaran tahay meelaha aad u hooseyso ama si guudba xataa haddaanay jirin wax markaa ku challenge garaynaya aad dareemaysid inaad hooseyso waxba aanad taraynin incomplete aad tahay ood kala dhiman tahay ood dhitinaysid anwaathi aad tahay oo wax alaalayo wax wanaaga aanad u qalmaynin calaamada koowaad ee lagu garto inaad ka la daala dhacaysa waxaa la yidhaaho inferiority complex marar kale waxaa dhacda in dadku marka inferiority complexka ay gudaha kaga jirto in ay yani naftooda ay takooraan iyago iyagoon cid kale takoorin oo inta badan ay ka dhacaan waa luuqad suuqiya qofkaas waxaasu ka dhacaya hadaad maqasho micneed waxa wey waxaasu ka meermeeraya meelaha laysugu yimaado maxaa dahayaa allahuma salli calaa maxamed social situationskao dhan inuu ka werwareego meelaha laysugu imaanayo haddii casuumad faamilka ahi jirto haddii meel laysku arkayo haddii aroos jiro haddii xafladi jirto haddii qalin jabni jirto haddii si uun ehelku isugu imanayaan asxaabtu isugu imanayso dadkii waxbarashada asxaabta ku ahaaye meesha maaragtay wax wada dheganayay ama kuwii shaqawadaha ka ahaa isu imanaya qofkaas waa la la-yahay un twenty four seven maaha in yani uu mashquul yahay amaba lama kala leeyahay ama uu maaragtay xanuuno iyo waxa la yidhaaho cudurdaaro kale oo dabiiciga ay jiraan oo shakhsii laakiin sidiisaba inuu dadka dhex galo uuna rabin totaliba withdrawal baa ku dhacaya amba uu dadka iska dhex saaro taasina waa calaamad kale bay yidhahaan culimadu oo lagu garto qofka in laga yaabo in inferiority complex ay ku jirto systemkiisa in uu si daran qofku ugu dheerarsanayo cid kasta uu arko cid kastoou arko yar iyo weyn rag iyo dumar cadaan iyo madow gaal iyo muslim inuu qofku qofku arkaba isbarbar dhigayo qofkaas wuxuu haysta maxaanu haysan waaye siduu eegay maxaanugu hadliugu eekaan waaye siduu hadlay maxaanugu hadli waaye wuxuu samaynay maxaanu samayn waaye markastau naftiisii cunayo oo calaashanayo oo twenty four seven uu ciduun isku dararinayo una keligii ama keligeed ayna joogi karaynin amba ayna salka dhigi karaynin iyagoon cid kale isku dhararin isku dhararintaasina ay mar walba hoos u dhigayso aragtidii iyo gaalkii iyo waxa la yidhaaho sawirkii nafeed ay haysteen isagoo faraxsanba qofka waxa laga yaabaa in social media usoo garo oo facebook qofku arko ama tiktok ama ayankan ama youtube ama raadiyaha uu cid ka dhegaysto deetana ciddaa isbarbardhigo maalintiisiyo dhaniba halkaa ay ku baaba'do maxaan saa ugu ekaan waaye maxaan saa ugu labisan waaye maxaan saa ugu hadli waaye maxaan maxaa haysan waaye maxaan halkaa u mari waaye maxaan laxdadahay daqadahay sakanka qofkaas ku jiro ugu jiri waayey twenty four seven cid kale uu isku dhereerinayo dad dumar ahay maxaan ninka u noqon waaye dad nin ahay maxaan saan u noqon waaye hebel hebel maxaan u gaari waaye ayaanka yani comparison joogta ama isku dhareerin joogta inuu qofkaasi leeyahay oo dee weliba xadka baxa waa shay dabiiciya qofku markuu arko wax wanaagsan oo qof kale haysto maasha allah tabaaraka raxmat allah mubaarik lahum ilaahow baarakay ana kalena sii oo noo siyaadi waxaadna siisay oo already aan haysanay wanaagaha qof xaafida hadaad aragtid qof ilaahay maal siiya hadaad aragtid qof diin leh hadaad aragtid qof yacni wax qurux badan aad ku aragtid yakiina aad u baarigtid adiguna aad niyada uga diyaar garoodid waxaasoo kale inuu ilaahay ku siiyana aad ku ducaysatay waa shay dabiici jiddan ah markaasi caafimaad qabto ayaad uga falcelisay laakiin maalintaada iyo laxdadaa iyo daqiiqadaa iyo sakanka aad ku jirtay mayna kala tuurinoo yacni maad odhan maxan waxaa u heli waayey already adigu hoos isumad eegin allahuma salli calaa maxamed agression fara badan baa lagu arkaa agressionka waxa weeyaan cadho kaydsan dhibaato kaydsan oo gudaha ah oo cayle oo gacanka hadal leh oo buuq leh oo xagxagasho leh oo habaar leh oo yani qof uun maaragtay aada u agressive ah oo kakan ereygiisu kakan yahay ficilkiisu kakan yahay inuu qofkii dhaqanka noocaasa uu yeesho ayaa lagu arkaa bay yidhahaan culimadu oso inuu sii fudud neerfasu noqon karayo oo waxaweyaan ay uga kala daadanaya hadalkii iyo ficilkii iyo waxqabashadii oo wax walbaaba ay taabanayaan ayaa lagu arkaa bay dhahaan culimadu waxaa kaloo lagu arkaa maadaamuu qofkani waxan oo waxaa la yidhaaho dareemo negative ay ku kaydsan yihiin gudihiisa oo dad uun isbarbardhigayo cid kale uun eegiyo insecure uu yahay naftiisii ay la foolxun tahay dhaqamadiisii ay la liitaan shakhsiyadii sawir aada u liita uu naftiisa ka haysto fikiradani markay iska dultagaan waxaa dhacaysa in ay maskaxdiisii mashquul fara badan geliyaan sistamkiisii ay kala dhantaalaan naftaada inaad quudisid inaad seexatid inaad dad wanaagsan u doortid inaad meel wanaagsan istaagtid inaad cilmi wanaagsan bartid inaad cibaado intii aad karaysid aad ku dadaashid aad samaysid ilaaheeda aad u dhaweysid dusheedana aad bishidood qurxisidood ku qurux badan aad xidhatid meel fiican aad seexatid waxweyaan wax fiican aad cuntid shakhsiyad si joogta a nafteeda u hagaajinaysa oo weliba hagaajintaasi ay kasoo unkamayso waxaa la yidhaahaa jacaylad naftaada u qabto waa shay dabiiciya laakiin haddii aanu jacayl naftaada kuugu jirin oo naftaada aad hooseyn aad yani si hoose u eegaysid ood adigu dib hoos iska dilaysid ood yani iscunaysid ood iscalaashanaysid waxaa dhacaysa in aad dayacdid dayac jirhkii aad dayacdid hogaagiyaad dayacdid hoygaagaad dayacdid dadkii wanaagsanaa aanay kugu xeernayn aqoontaadii ay liidato allahuma salli calaa sayidina maxamede aragtidaadii nololeed ay liidato yacni qof dayacan aad noqotid marka kol haddaanad si fiican waxba u cunayn si fiican meel fiican aanad seexanayn naftaadii aanad ilaalinaynin fikradahan kaa guuxayana ay negative yihiin oo iska dul tegayaan waxaa dhacaysa in kala dhantaalnaan jireed ay kusoo gasho systemkaagii mar haddaa cunto fiican cunin hurdo fiican seexanin dad fiican kuga hareereysnayn emotional regulation wanaagsan aanad samaynaynin oo dareemadaadii aanad si fiican u kala habaynaynin oonad u maareynaynin ya waxaa kugu dhacaysa inaad naftaadii dayacdid marka resultku wuxuu noqonayaa ama natiijadu inay hurdadii kaa tagto cawaamil fara badan baa saaciido qofku inuu waxaa la yidhaaho uu hurdo fiican seexdo marka hurdadii ay kaa tagto marka xaalad buu qofkaasi develop garayaa la yidhaaho insomnia hurdo la-aan waxweeyaan daran caawa haddaad seexan weydo berri seexan weydo saadama seexan weydo maalinta ku xiga seexan weydo kasoo qaad boqol iyo labaatan saacadood isku soo wareegtaad seexan weydo maskaxday baa waxaweeyaan khalal ku imanayaa dheefshiidkii baa khalal ku imanayaa sistemkaaga jireed oo dhan baa khalal ku imanayaa garbii baa ku xanuunaya murqihii baa ku xanuunaya naftaadii baa frustrated noqonaya dabeecadii baa kaa xumaanaysa shakhsiyadaadii oo dhan baa downhill aad arkaysa iyadoo sii kala dhinaanaysa dadkii baad isdiidaysaan adoo dhan baa qasmaya wareer badan baad yeelanaysaa marka calaamaadka insomniyada daran lagu garto waxay yidhaahaan culimadu in waxay la xidhiiriyaan inferiority complex inay jirto ama ay noqon karto cawaamisha keeni kara waxaa la yidhaaho in uu qofku wixii uu bilaabo uu dhammayn kari waayaana waxay la xidhiiriyaan inferiority complexka oo marar badan maadaamauu naftiisii uu qofku ka shakisan yahay shaki fara badan inuu ku jiro uu naftiisii liidayo oo sawirku ka haysta sawir liita yahay waxaa lagu arkaa wuxuu bilaababa inuu dhexda kaga tago oo xankiisa iyo himiladiisu ayna sii ridnaanin maaha in ay waxyaabo kale oo dabiiciyo ka joojinaya ay jiraan amba cawaamil kale ay jiraan ama waxuu markaa uun attentionkiisa iyo focuskiisa iyo diiradiisa jiidanaya in la soo darseene laakiin wax kastoo bilaabo waxay culimmadu sheegaan inuunu qofkaasi dhammaynin si guudna waxaa loogu arkaa waxaa layidhaaho calaamad kasta oo dadka depressedka ah amba qalbijabku hayo amba niyajabku hayo amba qulubku hayo lagu arko saasleg anxiety baa lagu arkaa werwer far badan walbahaar far badan ayaa lagu arkaa si guudna wuxuu qofkaasi u jilecsanaadaa waxaa la yidhaaho xanuunada dhimarka inferiority complexka maxaa ka qayb qaata waxaa ka qayb qaata qofku yaraantiisii qaabka u soo koray kow haddii waalid aadu liida aadu hooseysiiya aadu u canaanta aadu habaara aad yacni isaga iyo walaalihiisa kale ama iyada iyo walaalaheeda kale competition iyo tartan dhexdhiga hostility ku abuura iyo waxaweyaan ilmihii inuu ilma aggressive noqdo tartan uu ku jiro walaalihiisa kale dhiidaya si u dareemo in isaga u yahay ilmaha dooran ee waalidkii waxweyaan uu jecel yahay ama maalintaa la ammaano u tartamo waxaa layidhaaha ammaanta iyo kalgacalka waalidkii u tartama waxay keentaa inferiority complex ama cuqdad hooseyn inay ilmihii ku abuurto laba meeluhu qofku ka keeni karo waxaa la yidhaaho inferiority complexka waxaa ka mid a madaarista kaanamaa inay macalimiin xuni ay wax u dhigaan xun markaan leeyahay aanu wanaagsanin dhaqankoodu oo ubadkii tartan ba-an oo weliba tartan hooseeya ah kala dhex dhiga ilmaha si bablika u canaanta wax uga sheega u dacayadeeya magac xun ugu yeedha wixii uu karan waayo halkii si wanaagsan loo asixi lahaa ee loo jihayn lahaa ee waalidkii xataa lala hadli lahaa hadduu aad u gaabinayo si uu maaragtay support kale faamilkii ehelka uga heli lahaa amba waalidka uu saacidi lahaa macalin kale iyo tuition kale loo qaban lahaa mar walba lagu ceebeeyo amba lagu canaanto ama la yidhaaho shakhsiyadiisan baa saana qof wax fahmaya maaha qofkan waxbaa ka siiya waxbaa maskaxdiisa ka siiya ilmo yaroo sacagajiide weeyaan ilmo yaroo liito weeyaan kan waxbarasho laguma talagelin lacagtaas kaga khasaarinina ayan ayan ayan waxyaaba noocaasa madaarista kalena waxay keensan karaan haddii uu macalinku yahay macalin agressifa oo wax dilaa oo wax canaanta oo wax habaara oo ilmaha ku xadgudba jir ahaan iyo maskax ahaan oo ilmihii uu dareemo in heshiis ay dhinac ka wada mareen waxaa layidhaaho waalidkii iyo macalinkii sida marar badan dalkii ka dhacda nasiib daro in uu ilmuhu noqdo ilmo cabsi ku operate garaya oo hadduu qur-aan qaybayo iyo hadduu cashar kala qaybayo mar walba xaafiskiisa iyo waxa dhiirigelinayaa ay yihiin baqdin ba-an oo daran oo gudihiisa ku jirta ama sistamkiisa ku jira wax kasta oo waxbarasho iyo wax dhammayn iyo wax sameynna uu la xidhiidhiyo waxaa la yidhaaho dilitaan iyo cagajuglayn iyo dhibaatayn inferiority complex bay gelisaa oo qofkii wuxuu noqonaya amba uu koraya isagoo oo gabanaya isagoo gabanaya isagoo gabanaya marar badan waxaa qofka ku keena inferiority complexku inuu ku dhasho waxaa la yidhaaho ehelka ama jaarka iyo dadku markaa ka agnool yahay sida inaa caruuro yaryaroo kale ayu heshiiyaan ama la buligareeyo oo lagu diro sida in mar walba si publica oo dadko dhan ay maqlayaan dhagahoodu loo barbardhigo caruuraha kale haddii ubadka kale ka dheeryihiin oo kale amba ay ka dhuuban yihiin isaga baruur lagu caayo amba iyada gaabni lagu caayo amba sida marar badan dhacda oo nasiib daraaca inakoo soomaaliya oo welina dad jir madow ah inayn jirka madow isku sii cayno qofkan uu madow yahay qofkan uu gaaban yahay qofkan uu sidan yahay qofkan uu karan yahay kani waa kan kani waa keeran idhaahno marka ilmihii in in laga sheego waxaa la yidhaaho korkiisii wax laga sheego aada loo liido aada loo caayo shakhsiyadiisii iyo qofnimadiisii la dilo magacayo iyo waxaa la yidhaaho naanaysyo liita loo bixiyo ahaanshihiisii iyo qofnimadiisii lagu xidho wuxuu maalin garan waayey oo maalin keliya hadduu wax khaldo layidhaha waa damiin weeye kaas amba waa damiinad waxay kala ogtay malaha waa waa waa caanyo waa isjiidaysaa waa waa sarqo waa kan waa keer boqol magac loo bixi marka qofkii qof inferior u koraya oo xataa markuu weynaado wixii bargi u yaraa uu qaban kari waayay hadduu boqol jeer qabto mar walba shakibaa kaga jiraya wuxuu dareemaya qof inferiora inuu yahay oo mar walba tartan baa la gelaya ula gelaya dadka hareerihiisa jooga si kastuu u weynaado oo caqligii garashadu ay gorto haddiuna ku baraarugin ama aanu waxaweeyaan ogaal iyo aqoon naftiisa ku filan aanu yeelanin allahuma salli calaa sayidina moxamed waxyaabaha inferiority complex ka dhaliya waxaa ka mid a tartanka bulshada dhex yaala tusaale ahaan inkastoo ay aafo tahay aan ilaahi subxaana wa tacaala rajaynayo inuu inaga caafiyo waxaa jirta waxa la yidhaaho beauty standards amba miisaaniyaad qurxeed oo ay bulshooyinka qaar samaystaan yurubta markaad joogto ama waxaa la yidhaaho dalalkan reer galbeedka quruxda bil akhas weliba bil akhas si gaara dumarka gabadhu waa inay dhuwnaataa waa in miisaankeedu aanu intaa dhaafin waa inay dhexdeedu yaraataa waa inay kan ahaataa waa inay saanu dheeraataa waa inay maryahaas markay xirto saa ugu soo baxaan waa inay maxaa la dhahayaa tinteedu saanu dheeraataa waa inuu sankeedu qorqornaadaa caucasianku ama dadka cadaanka ahi waxay leeyihiin beauty standardseka u khaasa bulshadooda dhexdooda u khaasa oo waxa weeyaan qofkii mar walba totally lagu xidhayo qiimihiisii iyo qofnimadiisii iyo ahaanshihiisii siduu eegyahay ama dhararkiisa ama muuqiisa ama miisaankiisu inta u yahay ma galayo oo haddaan galo waxay noqonaysaa xilqad khaasa laakiin beauty standardsku dal walba waxbay ku khaas yihiin mana aha wax saxa in qofka bani aadamka ah waxaa la yidhaaho muuqiisa uun isagu dooran ilaahay subxaanahu watacaala uu u dooray in micyaar qofnimadiisa miisaan la saaro laga dhigo iskuma xidhna ahaanshihiisa qofnimadiisa aqoontiisa kartidiisa wuxuu qofku markaa uu iska soo saaray uu ka shaqayn karayo iyo wuxuu ilaahay subxana watacaala u dooray inaad deeraatid ama gaabnaatid maxaa la dhahaa casaatid ama madoobaatid facial maxaa la dhahayaa featureskaagu ama sansaankan wejigaagu usaa u ekaado waxaa dooratay maaha geneticska awow awow qabiilkaad ka dhalanaysid meeshaad kasoo jeedid waa wax ilaahay subxaana watacaala uu dooray maaha waxaad adigu doortay halka dhinaca iminka soomaalidu dhulkay degto oo dhan bilakhas mar kalena waxaan ku gaaryeerayaa dumarka looga dhigay beauty standardska gabadhu inay burnaato kow inay cadaato laba sababtaasaad u arkaysaa in dadkii oo dhani ay noqdeen dad la condishon gareeyey xaaladaas inay saa u noolaadaan wax bulshada maadaamay ka dhex jiraan qofkii aan sidaa u noolaan ama sidaa u eekaani inay wax ka dhiman yihiin sababtaasaad u arkaysaa hablihii yaryaraa iyagoon kow iyo laba toonna joogin inay kani naliqayaan qofkii kala baxayo aad mooseyna la buufiyey jirkiis iyo wejigiisii oo dhan uu dhibaato u geynayo in dawooyin aanu garanayn qaab loo keenay iyo cidda keentay iyo suntay leeyihiin iyo dhibaataday u geysanayaan oo laisku soo walwalaaqay uu jirkiisii maranayo haragga iska siibayo iyadoo laga yaabo in reero siday soomaalideenoo dhan u wada badannahay dad reer guuraaya systemkaay u nool yihiin iyo dhaqaalahoodu meeluhu kasoo waxa la ogyahay very limited bulshaday ku nool yihiin iyo dalalkay joogaana la ogsoon yahay oo dalkoodu waxa weeyaan uu mara fara badan layahay waxaweyaan basicski in haddana ay ku khasban tahay si ay dadka dhalinyarta ee iyada leeg ay ula tartanto ay ugu ekaato ay u noqoto qof la rabo bulshada dhexdeeda waxaweyaan ka tilmaaman oo aan farta lagu godin ama la odhan way madoodahay ama aanay waafaqin waxaweyaan hadalhayntii bulshada aadka u liidata ahaa maxaa la yidhaahaa doqoniyo habeen baa madow inay diirka iska siibto oo wixii ay cuni lahayd ee jirhkeeda ay gelin lahayd laga yaabo inay geliso waxaa la yidhaaho inay jirhkeedii caddayso diirkeedii ay siibto allahuma salli calaa sayidinaa maxamed qarash aanay karaynin ama waalidkeedii aanu haynin ama iyaduba aanay haynin ay habeeniya maalin ay waxaweyaan ay ku ay u gasho si ay diirka isaga qaado ama ay u joogtiiso suuradda bulshadu ay ka haysato ay gabadhcad u noqoto dadku ay maaragtay ay ammaanaan markaan sidan u hadlayo maaha micnaheedu in aan liidayo qofka ay kasoo fulayaan afcaashaasi laakiin waxaan liidayaa bulshada ee condishonka ka dhigtay ee standardskan ee beenta ee liidata quruxda ka dhigtay ee brusharka iyo culayska saartay inay dhalinyarta amba habluhu ay sidaa u dhaqmaan ama gabadha qiimaheeda lagu xidho siday u eg tahay marar badan kiniino iyo dhibaato iyo aafaad uu qofku jirhkiisii gelinayo oo dabadeetana uu cudurro ka qaadayo oo jirhkii buufsamayaan oo qofkii una kici karaynin oo beysi u noqonayo marka markasta ogaalkeenu uu koro oo waxaweyaan uu kordho waa markasta oo aynu doorashooyinkeenna hagaajin karno khilaafi karno wax kastoo markaa bulshadu ay wax wanaagsan ka dhigayso oo aynu ku baraarugayno inan waxan wanaagsanayn nafteenna wanaagsanayn ahaanshiheena wanaagsanayn kalsoonideena wanaagsanayn caafimaadkeena wanaagsanayn allahuma salli calaa maxamed dhaqaalaheena u wanaagsanayn kuwaynu dhali doono iyo jiilasha soo socdana ayna u wanaagsanayn marka doorasho mustaqil ah oo ka madax banaan waxay bulshadu isku waafaqsan tahay ee jahalka ku qotoma aynu dooran karayno waxaa la yidhaaho inferiority complexku marar badan wuxuu u muuqdaa in wuxuu noqdaa ama uu yeeshaa weji ah waxay culimadu ugu yeedhaan superiority complex ama ficil iyo dhaqan ah inuu qofku dareemayo inuu dadka kale wax dheegay maxaa laga wadaa sidee bay hooseyn iyo wax dheeraada meelu wada galaan baa laga yaabaa inaad isweydiiso dadka inferiority complexka ka cabanaya ama ciladaasi ay haysato marar badan waxay muujiyaan ama laga arkaa calaamado ah inay dad aad iyo aada isugu kalsoon ay yihiin amaba waxay yeeshaan calaamadaha dadka narsistiga ah ama isxambaarsanayaasha ah maxaa laga wadaa maadaama uu qofkii hooseyn ba-an ba-an ba-an ba-an uu dareemayo sawirka uu naftiisa ka haysta yahay sawir aadi aadi aada u liita wuxuu iska aaminsan yahay ay yihiin wax aanan hagaagsanayn ama aan wanaagsanayn dadku isbarbar dhigayo iyo sawir kasta iyo ficil kasta iyo video kasta uu si toban u saameynayo wuxuu isku dayayaa inuu maask xidho maaskaas oo ah inuu u muuqdo ama u hadlo ama u dhaqmo sidii oo uu yahay qof kalsoonidu ay ka badatay maxaa lagu arkaa marka qofku sidaa u dhaqmayo waxaa lagu arkaa in uu highly competitive yahay qof habeen iyo maalin tartanun ku jira ereyga kugula tartamaya ficilka kugula tartamaya dood kugula tartamaya waxaan loo jeedin meelaan waxba laga dayin isku ciriiriyaya qof kastaba u arka inuu waxaweyaan u baahan yahay inuu la tartamo tartanuun ku jira tartanun ku jira tartanun ku jira tartanun ku jira xoolihiisa iyo dhaqaalihiisa iyo fikirkiisa iyo wuxuu haysto iyo wax walba wuxuu ku dhamaynaya inuu qofkan ka wanaagsan oo ka wanaagsan oo ka wanaagsan oo ka wanaagsan oo tartanun buu ku jiraa twenty four seven kow laba waxaa lagu arkaa inuu qofku noqdo qof perfectionist ah way kasoo hadalnay waxaa la yidhaaho dhalanteedka dheelitirnaanta inuu qofku mar walba qof perfect wax walbaaba ay hagaagsan yihiin u noqdo xisaabtay doonta ha kusoo qorto wax alaaliya waxay doonta ha ku kalifto inuu perfect wax walba perfect ka dhigo qof aanan qaadan karaynin waxa layidhaaho dhaliisha waxaa iyo waxaayo waxa waad ku khaldanta haddaa la yidhaaho qof waxweeyaan dhibana iska dhigaya oo waxweeyaan dhulka sala dhacaya ayuu noqonayaa way ku adag tahay inuu dhaliisha qaato dheg u lahaado yidhaaho waxaas iyo waxaas okay aan eego ama aan wax ka bedelo waxaa lagu arkayoo kale wuxuu heli ogyahay qofku marka uu ka cabanayo waxaa la yidhaaho cuqdada hooseynta inuu habeen iyo maalin dadka kale xumahooda raaraadiyo folts uu dhibaatooyin uunka ka helo wila qofkaasna waa sankana waa far unbuu fiiqaya twenty four seven shaqo aan ahayn dadka kale inuu wax ka sheego ma ma laha qofkaasi mar walba wuxuu u haraadan yahay oo kamid a calaamadaha lagu arko waxaa layidhahaa attentionka in mar walba la hadal hayo qofkaasi si mar walba loo hadal hayo wax kastuu sameynaya gobinimaduu ka tegayaa diintuu ka tegayaa dhaqankuu ka tegayaa qofnimaduu ka tegayaa aanshiyuu ka tegayaa wax kastuu ka tegaya just inuu attention helo uun isaga la hadal hayo diiraddu isaga saarnaato ama iyada uu ay saarnaato ayaa lagu arkaa qofku marka uu cuqdada hooseyntu ay hayso laakiin uu u muuqdo ay u asiibto qaab ah superiority complex weligii ama weligeed lagama maqlo qofkaasi waan khaldanahay dood uunbu wax walba geliya inta badan waxaa lagu arkaa inay dadka kale ay canaantaan iyo ku wax accountability maleh mar walba hebel baa ka khaldan heblaaya ka khaldan adduunka maa la arko meeshan ku noolay ma arko qabiilka maa la arko dadkan maa la arko halkan maa la arko shaqadaa sidana bildingkana saana gaariga ayaa saa every wax kastaba inuu wax kale ku canaantaa inuu weligii qaadanin ama weligeedayna qaadanin waxa la yidhaaho accountability ama responsibility ama mas-uuliyad ma qaadan karo khaladka qofkaasi mahe qaadan karo waxaasoo dhan waynu garanay su-aashu waxay tahay markaa haddaaban isku arko kow iyo laba iyo saddex maxaan ku hagaajin karayaa waxaa la yidhaaho waxaan haddii aan anigu ka cabanayo ama cuqdadan hooseynta haddii meeshay doontaha iga soo raacdo intaanan u gelin waxyaabaha laga yaabo in ay keenaan waxaa la yidhaaho cuqdada hooseynta waxaa ka mid ah xaaladda dhaqaale ee markaa bulshada ama guriga uu qofku kusoo koray oo tusaale ahaan haddii aad kusoo kortay waxaa la yidhaaho guri aada iyo aada iyo aada uu faqriga u yaalo ama dhaqaalihiisu uu hooseeyo oo aanad nasiib u helin waxyaabaha asaasiyaadka daruuriyaadka nolosha inaad ku waxa weeyaan aad haysata ay ahayd ama fursadaha kala duwan ee nololeed ee ay ahayd inaad ku noolaato hadday tahay inaad iskuul fiican gasho hadday tahay inaad xaafad wanaagsan degtid hadday tahay inaad khayrkaa dadka kula midka ah aad maaragtay aad siday u noolyihiin aad u noolaato oo si uun ay noloshu kuugu kalifto in aad dadkale gacan hoos dhigato ama waalidkaagu uu gacanta hoos dhigto waxay noqonaysaa marar badan ilmaha maskaxdiisa waxay ku abuurtaa waxa layidhaaha cuqdada hooseynta si kastuu u weynaado isu dhalan rago u shaqaysto iskuul uga baxo jaamacadu galo hadduuna ku baraarugsanayn waxay noqonaysaa hoq ku taala oo qofkii yani marar badan waxaad aragtaa marka dadku ay ka sheekeynayaan especially dadka guuleystay yani nolosha maadigaa ku guuleystay waxay ka sheekeeyaan nolosha adagay soo mareen iyo ka iyo faamilkoodu qaabkay waxaweyaan ay usoo kaca kufi jireen mararka qaar ayna wahaysanin luqmatul cayshka waxaasoo dhan waxay u sameynayaan ama ay uga sheekeynayaan in shay dabiiciya laga dhigo ama ay la tasaaluxaan shakhsiyadii iyo qofkii ay ahaayeen iyo bii-addii ay kusoo koreen markay yaraayeen si ayna markay weynaadeen uga kala dhantaalin inay enjoy garayaan amba ay ku raaxaystaan waxa khayraata ilaahay subxana watacaala markaa uu siiyey halka inaku qofku si kastuu waxu haysto bulshooyinka aanan ilbixin ama aan waxaweeyaan ku baraarugsanayn waxaa la yidhaaho inferiority complexku siduu u samaysmo qeyb badanoo inaka inaga mid ah markaan inaka leeyahay maahayna dadkeenoo dhan aan dhaliilayo laakiin qaybo badanoo inaka inaga mid ah qofku hadduu wax samaysto meel wanaagsan u gaadho fartun baa lagu fiiqaa damagaraysa heblaayada ama hebelka shalay sidaas waxaan jiray saa hooyadiibaa xaggaa waxaa ku samayn jirtay ama waxaa halkaa ku iibin jirtay ama ayeydiibaa saa ahayd ama reer aada u isaga liitay mar dambaa ilaahay wax siiyo kaasoo okay khalaas maxaa dhibaatee ku jira inuu qofku nolol waxaweyaan meel hooseyso wax kasoo bilaabo bilcas inspiration inay noqoto oo qofka kor loo eego laydhao haduu qofkaasiba sameeyey halkaa ilaahay kasoo qaaday oo xaggaa maanta marayo anigana ilaahay wuu iga qaadi karaya ama halkaa wuu igeyn karaya fa marar badan waxyaabaha keena inferiority complexka waxaa kamid a ilmuhu markuu kusoo koro waxaa la yidhaaho allahuma salli calaa sayidina maxamed biyo-ad uu faqrigu ku daran yahay ama guri hooseeya uu yahay marka markuu weynaado mar walbo inaa ku baraarugaa in meeshuu shalay toole uu kusoo hooseeyey wilaay kasoo gacan qabtay alam yajidka yatiiman fa aawaa wajadaka daalan fahadaa wajadaka caa'ilan fa akhnaa wajadaka caa'ilan fa akhnaa nabi maxamed waa ragul aleyh salaatu wasalaam adigoon waxba haysanin ayuu ilaahay wacagacad ayuu ilaahay ku helaya markaasuu maaragtay hina ku siiyey marka waxay ka mid tahay taxadiyaadka dhaqaale waxyaabaha qofka ku abuura inferiority complexka haddiuna markaa ku baraarugin okay xalku muxuu yahay marka sidee loola tacaamuli karayaa cuqdada hooseynta kow inaynu horta ku baraarugno baraarugu waa shay muhiim jiddan ah dib imika anigii adigoo codkan dhagaysanaya markaynu dib isugu noqono ma jirtaa uma dareemayaa ama maalinun ma dareemay inaan meelun ka hooseeyo oo aragtida naftadayda iyo sawirka aan iska haystaa si uuna hooseeyo kow markaas aynu ogaalkan imika ka jaan qaadno qalinkii warqada weynan qaadanaan idhaahna maxaygu abuuray ma berigan yaraabaan faqiir ahaa ma iskuulkii bay iga soo raacday ma malcamadii bay iga soo raacday ma reerahan lasoo koray iga soo raacday ma furnina biyahooyinka dhexdhexba iga soo raacday ma tahriibaan soo tahribay iga soo raacday ma daraan ku cusbaabay iga soo raacday ma dhaqanaan ku cusbaabay maxay iga soo raacday isweydiin waa su-aashan arrinka labaad wax weeyaan inaad ku baraarugtid marka jawaabtu kuu soo baxdo oad ogaatid meeshaad iska liidayso ama sawirka naftaada uu ka hooseeyo in aad isweydiisid erayadaad kula kalaamtid marka aad hooseynta dareemaysid maxaad liidaa ma muuqaaga ma midabkaaga ma shakhsiyadaada ma miisaankaaga ma qabiilkaaga ma maxaad liidaa markaa negativitygi adiga nafsadaada dhexdooda qor waxay waxay waxaysaasku yidhaahaa weli waxaan isugu yaadhaa naanaystii hebel iyo heblaaya ayay bixiyeen ama islaanta ayaday bixisa ama habartay igu yaari jirtay markaa switchit ku bedelo mid positive ah mid positive ah tusaalahaan haddiiba aan soo qaadano madowgaan isku caynaa soomaaligna ko ah oo madow ilaahay madowga inoo dhaliyey oo dad afrikaana ah ayn haddana madowga isku caynaa way madowdahay wallaahi gabadhaas way qurux badantah laakiin waa madowdahayuun marka waxyaabaha aadka u nasiib darada bay ka mid tahay marka haddaad ku baraarugtid tusaale ahaan in aad soo weynaatay oo aad kasoo badbaaday waxaa la yidhaaho caydaas iyo farku fiiqista aan xaqa lagugula hayna bulshadu ama ehelku ama faamilku ama waalidku marar badan ay walaalaha kaaga sooci jireen nasiibkuna uu ku siiyey oo ilaahayba kaasoo badbaadiyey inaanad midabkaaga fiiqin iminka waa inaad la tasaaluxdaa oo aad naftaada hiblaayimadow haddii lagugu yeeri jiray aad la tasaaluxdaa oo aad waxaweyaan heshiis la samaysaa inaad ilaashatay midabkaaga quruxda badnaa ee soomaaliga ahaa kalsoonidii naftaada iyo ruuxdaada aad ilaalisay oo aad ilaahay jirhkii u ammaanada kaaga dhigayna aanad fiiqin ama aanad waxweeyaan meel kaga dhicin marka mar walba ereyga aad isku liidayso gudahaaga ku jiraa ama aad rumaysatay si uun markaad maanta isweydiisid mid positifa ku bedelo heblaay madow oo shalay toole kula maxaa la dhahayaa si liidnimo ah kula ahayd ama gudahaaga hooseyn ku ahayd maanta waa inaad si positive ah aad naftaada ugu yeedha oo aad naftaada ka hambaliyeysa ama ku bogaadisaa inay midabkeedii ilaalisay taasi waxay nagu hagaysaa waxaa la yidhaaho inaynu sameyno journaling journaling waxa weeyaan qofku inuu qoro waxaa la yidhaaho dareemihiisa dareemihaaga inaad qortid mashaacirtaadu waxay yihiin afkaartu mar walba waxaan ku soo celceliyaa intay kabashu soo socotay fikirka gudaha madaxaaga ku jiraa negative markuu yahay mar walba wuxuu awood kugu leeyahay inta uu gudaha madaxaaga ku filaqsan yahay maalinta aad qalin iyo warqad qaadid aad meel ku qortid adaa ka awood sarreeya fikirkii isagoo kaama awood sarreeyo sababtaasay muhiim u tahay qofku in uu qoro waxa gudihiisa ku jira markaasunbaad tii negativeka ahayd positive u bedeli karaysaa tii hooseysay aad kor usoo qaadi karaysaa tii khaladka ahayd aad iska aaminsanaydna aad sixi karaysaa haddii ay la xidhiidho waxaa la yidhaaho inferiority complexkaagu muuqaaga guud ama miisaankaaga ama jirhkaaga iyo si uu samaysan yahay iyada oo ficilkaaga uu kasoo unkamayo jacayl aada naftaada jeceshahay waxaad samaysaa miisaan aad ku qanacsan tahay naftaada gaadhsii adoona baqdin aanu kasoo unkamaynin iyo hebel u ekow iyo heblaya u ekow jimka tag waxaad noqotaa qof actifa haddii waxaa la yidhaaho iskinkaaga aad rabtid inaad karkaraysid si ixtiraam leh ood ixtiraamisa jiirhkan ilaahi subxana watacaala kuga amaanaystay ood qorxinaysid waxaan waxba ka dhibaynin wuxuu kordhinayaa mari oo ku hagaaji oo biyo badan sii oo cunto fiican sii oo hurdo fiican seexi oo waxaa la yidhaaho allahuma salli calaa sayidina moxamed baro asaaliib aad jirhkaaga iyo iskinkaaga iyo maqaarkaaga aad ku hagaajinaysid haddii aad dareemaysid inferiority complexkaagu ay xagga cilmigai aqoonta tahay research fara badan sameey baaritaana sameey haddaad doonayso dhinaca cilmiga inaad ka koraysid muxaadaraad fara badan dhegeyso kutub fara badan akhri haddaanad akhri karaynin maanta waxaa jira audio meelo badan laga dhegeysto culimo badan ku xidhnow aad ku kalsoon tahay oo nafsadaada aan kula xamanin ma jiro wax markeliya inta alif laga qaado ayaa lagu geeyaa step by step maadaama dhinacaa hagaajinaysid noloshaada waa inaad naftaada sabir aad ulahaatid waa inaad sabir ulahaatid haddii markaad fikirta inferiority complexkaago ay kugu ad ayd yani fahamtid in dadka kugu hareereysani ay qeyb ka yihiin aragtida nafsadaada adkaysata inay hooseyso dib waxaad isha u marisaa dadka kugu hareereysan oo kala xulasho dambe same yaa ku wanaagsan maskaxdaada u wanaagsan caafimaadka dhimarkaaga u wanaagsan iimaaniyaadkaaga u wanaagsan sawirkaad naftaada u haysato wanaagsan ka ilaali naftaada in lagula xanto in lagula xanto ugu dambeynna mar walba ogaalka joogtee mar walba ogaalka joogtee mar walba ogaalka joogtee mar kasta oo aad naftaada ogaalkeeda iyo barashadeeda joogtaysid waa markastay kuu fududaato inaad ilaahay la kaashatid taskiyadeeda iyo hagaajinteeda iyo koruqaadisteeda iyo jafjafideeda maxaynu ku bilownay kabasho markii bilaabmaysay wa fii anfusikum afalaa tubsiruun guda noqoshay ahayd markaa guda noqoshada aan joogtayno